waxaan ku dhadaayay inuu markii ugu horreysay oo baxo u yimaado puntlandna sharaf weyn bay noo tahay oo si gaara aan lagu qiimeyn doono ayay noqonaysaa taariikhda taliyihii markii la magacaabay markiiba yimi oo puntland oo hadda dalka soomaaliya meesha ugu ballaaran oo nabadda iyo xasiloonida iyo isdifaaca nafsiga ahi iyadu isku tashi ilaahay ka soko ay leedahay ku haysa marka waan magacaabidiisana waan u hambalyeynay haddana waan soo dhoweynaynaa hambalya ayaan leenahay ku soo dhowow puntland ku soo dhowow garoonka kanooko ku soo dhowow ciiddaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga iyo hooyo marka aad baan ugu faraxsannahay inaan nimaadno dalkayaga qayb ka mid ah gobolada muxuu ah maamulada ama maamul goboleedyada meelaha meel ka mid ah oo sida hadda siciid uu sheegay ammaana ujeeddada annaga aan u nimid waxay laba arrimood mid waxa weeye inaan la kulanno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hadda mar dhow muxuu aha wasiir wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga halkan uu yimid laba kun iyo afar boqol oo iyagu hadda laga yaabo inaan garoonkan ku arkaynini kala jira difaacyada iyo goobo muxuu ahaa ay ka ilaalinayaan shacabka wax kuwa dhibaataynahaya marka farxad bay annaga mar labaad iyo mar saddexaadba noo tahay waa sida uu siciid sheegaye aniga markii aan xilka la wareegey meelaha aan booqday waxaa kow ka ah puntland puntland baa ka ah garow waa ka ah ayadu marka maanta anigana taariikh gaaraha ii leedahay ayaguna taariikh gaaraha u leedahay sababtu waxa weeye muxuu ahaa waxaan muujiyey ahmiyadda ay leedahay ayaan meeshaan ka muujinahayaa inay tahay muxuu aha lafdhabar u baahan in muxuu aha la soo booqdo oo ninka la yidhahda hadiyo jeeraale waxay puntland tidhaahdaa madaxdeedu annagu waxaan nahay hooyadii dhismaha dibudhisidda qaranka soomaaliyeed marka anugu ayadii baan ka bilaabahaya hadday arrintu saas tahay inaan halkaan ka bilaabo weyn waxaan arki doonaa shacabka iyo madaxda iyo shacabka iyo cuqaasha iyo ciidanka intaba waa arki doonaa kadibna waxa weye safarkaas waxaan uga sii gudbi doonaa gobolka mudug oo asagu muxuu ahaa hadda xaaladdiisu ilaahay og yahay halkaasna waxaan jecelnahay haddaan tagno dhibaato badanoo hore u jirtay inay dhammaan doonto ayaan jecelnahay anigu maadaama taliyaha xoogga aan ahay ka sakow xoogga haddana waxaa ii weheliya arrin kale oo ah nabadayn iyo isku keenis iyo isfahamsiin dadka shacabka soomaaliyeed hadda ka hore waxaa lay cabdirashiid baa allah u naxariistay waagii dagaalkii sixty fourkii ayaa dalku wuxuu aadahayay doorasho markaasaa waxaa la yidhi see isugu keenaysaa inaad dagaalna geshid doorashona aadid wixii gacanna waa ku moodaynaa gacanna waa waa waa muxuu ahaa waa ku dagaalamaynaa hadda anugu gacanna ciidankaan ka dhisahayaa oo dalka ayaan dhisahayaa gacanna nabad dhinaca kale gacanta kalena nabaddaan ku wadahaya haddii aan la yidhaahdo marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan salaamaya dhammaan shacabka reer puntland dhammaan meelay joogaanba waa salaamayaa dadka soomaaliyeed oo dhan waa salaamayaa aad baanan ugu faraxsannahay maanta inaan halkaan ka dhulbilowno iyagu waxay la fadhiisanayaan saraakiisha ciidanka qorshihii baana laga wada hadlaya waxaan u malaynayaa inay natiijo wanaagsan ay soo baxayso de afar laba kun iyo afar boqol oo ciidamada puntland ah oo dowladda federaalka lagu wareejiyey qarashkoodii iyo baahidoodii ina dhaafayso insha allah biidn illaahi tacaala marka ay dhacdo cabatankii hore ee jiray wax badanba mubah laga qaban doonaa insha allah biidn illaahi tacaala aada iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa sida aada heeganka ugu tihiin difaaca dalkiinna iyo dadkiinna